tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ee waxyaabaha mar walba soo cusboonaada oo xaaladaha adduunka kusoo kordhaca ee axkaamta islaamku way nidaamisaa waxaa baryahan adduunka kusoo kordhay cudurkan corona viruska dadka u dhinta iyo sida loola tacaalo iyo sida loo aaso in axkaamta islaamka la waafajiyo oo laga hadlo aad ayay u mudan tahay cudurkan maadaama yani uu yahay cudur halis ah oo faafitaankiisa dadku yani ay ka qaadaan waxyaabo badan dhimashadana loo sababeynayo dadka oo aan taxadar ka muujineynin arintaas iyada waxay mudan tahay in isku baraarujiyo diinteena islaamku yani waxyaabaha dhibaatooyinka ah hadday imaadaan fudayd ayay u bedeshaa oo yani dhibaatadii yani si looga taxadaro marka qofka muslimka ah hadduu xanuunsadana in lasoo booqdo hadduu dhinto in axkaamtii dhimashada iyo la marsiiyo sida maalan in la dhaqo in yani lagu tukado waxyaabahaasoo dhan ayaa jira laakiin markii xaaladu ay yani noqoto sidan oo kale qofka xanuunka qaba markuu xanuunsan yahay haddii lasoo booqdo laga qaadayo waa inaan lasoo booqanin maxaa yeelay faafitaanka cudurka lama ogolo in qeyb laga noqdo oo waa in la iska ilaaliyo nusuustii kusoo arooreysay yani qofka xanuunsan oo lasoo booqdo ajirka laga helayo waa markii qofku qof caadi ah oo xanuun caadi ah oon laiska qaadaynin marka uu ku sugan yahay laakiin markuu xaalad kale uu ku sugan yahay oo cudurkii saas uu ku faafayo yani tahluko iyo nafta oo la halaago ma keenayso yani soo booqashadii yani sunnada ahayd ee la rabay in lasoo booqdo waajibka ah qofkan naftiisa inuu badbaadiyo caafimaadkiisa inuu ku ilaaliyo nafta in la xifdiyo ayaa ka horeysa arrimahaas iyaga ah haddii uu geeriyoodana dhaqitaankiisa si gaar ah yani dad loogu xil saaro oo dadkaas yani is-ilaaliyey oo dharkii gaarka ahaa xidhay oo sidaas inay u dhaqaan dadka kalena inay ka fogaadaan qawaacideena shareecada waxaa kamid ah qaacida dhahaysa almashaqatu tajlibu taysiir yani mashaqada ama waxyaabaha dhibaatada ah waxay soo jiidaa fududeyn oo ah sidii horey loo yaqaanay si ka duwan in loola dhaqmo iyo qaacido kaloo fiqiga waxaa jirta dhahaysa idaa daaqa alamru ittasac haddii arinka ciriiri uu galo waasac ayuu noqdaa oo sidaas ciriiriga uu u galay yani looma looma samaynayo ee sida fudud ee badbaadida ay ku jirto ayaa loo samaynaya marka yani sidaas hadda caalamkaba ka jirto oo fiqiga iyo culimada ay uga hadleen oo ah qofkaas koronaha uu ku dhacay in taxadar gaar ah iyo si gaar ah mucaamalo gaara loogu sameeyo ayay arintu ay tahay waa ina dadkao dhan ka wada qeybgelin oo haddii uu geeriyoodana yani sidii caadiga ahayd oo intii la raaco haddana laga soo noqdo haddana guryihii lagu noqdo oo sidaas cudurka lagu sii faafiyo midaas iyada ma aha si marka la raaco talooyinka caafimaadka iyo waxyaabaha ay soo jeedinayaan arintaas iyada ayaa muhiim ah sidii si ka duwanna in loola dhaqmo maxaa yeelay waa arin cusub oo adduunka hadda kusoo biirtay una baahan marka sidaas ijtihaadka ah ee culimadu ay yani horeyna fiqiga uga sameeyeen oo ah duruufuhu markay adkaadaan in si kale looga wareegto oo sidii la yaqaana ee hore aan laga dhigin ayaa loo baahan yahay marka axkaamtii sidaas ahayd wax badan ayaa iska bedelay dhaqitaankii sidii loo yaqaana looma dhaqaayo haddii xataa dhibaato ay ka imaanayso on la dhaqi kareyn hataa haddii asagoon la dhaqin la iska aaso yani waxaa keenaysa dhibaatada iyo mashaqada meesha taalla marka cudurkan si loo yareeyo wax walba oo yani keenaya inuu ku faafo ayaa laga taxadaraya saasa waxaa lasoo jeediyay talooyin badan oo ay kamid yihiin dadku inay taxadaraan gaar ahaan waxaa aad inay u taxadaraan ay tahay dadka yani xanuunada gaarka a qaba sida maalan sokorta iyo dhiig karka iyo hadduu ku dhaco dhakhaatiirtu ay tilmaamayeen inay dadku u nugul yihiin arintaas iyada ah oo naftooda ay khatar ay gelinayaan marka kahortaga ayaa ka wanaagsan daaweynta marka dadkaas xaaladahaas gaarka a qaba sida loogu naseexeeyey waa inay yeelaan oo meelaha dadka isugu imaanayeen ee aad taxadur uga muujiyaan salaadaha la tukanayo inay guryahooda ku tukadaan taraawiixda salaadaha kale yani si nafta yani qofkan caafimaadkiisa uu ilaaliyo maxaa yeele hadhow yani dhibaatada ka imaanaysa yani wax u adkeysan kara ma ahan dad kale uga jiicsan yahay marka diinteenan waxay usoo degtay wixii kastoo ciriiri ah oo dadkaas fuulaya in laga ilaaliyo oo ilahi wuxuu yiri maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilahay wax ciriiri ah diinta korkeeda dhexdeeda idinmuuna gelinina fudayd ayuu ilaahay idiin sameeyey yuriid allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa insaanu daciifan ilaahay wuxuu diintan yani idinka rabaa inuu idinka dhigo mid fudud oo ayna dhibaato idinka soo gaaraynin haddii salaadii istaag lagu tukan waayo waa tii fadhiga lagu tukada layiri sidaas si lamid a iyo haddii salaadii jamaacadii iyo taraawiixdii iyo ay sabab u noqonayso inay dadkii cudurka ku kala qahdaan yaadkii waa lakala fogeynayaa yani waa arintaas iyada waa guryaha lagu tukanayaa roob markuu soo daato nabi wuxuu dhihi jiri sal allahu alay wasalam alaa salluu fii rixaalikum guryihiin iskaga tukada marka maxaad u malayna cudur khatar ah oo loo dhimanayo hadduu yimaado taxadir badan ayuu u baahan yahay marka ilahi subxana watala waxaan ka baryaynaa caalamka o dhan inuu dhibaatadan ka qaado dadkeena soomaaliyeed oo taxadirka uu ku yaryahayna inuu taxadir usoo dejiyo oo dad yani diintoodan haysta caafimaadkoodana ilaashanaya inuu ka dhigo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay